iyada oo loo madlan yahay in bisha agost ee sanadani ay dhacdo doorashada madaxtinimo ee maamulka jubbaland ayaa waxaa issoo taraya musharaxiinta iyagu doonaya inay qabtaan xilka madaxweynenimo ee maamulkaasi jubbaland iyadoona deegaanada jubbaland ay hadda gaarayaan musharaxiin iyagu doonaysa inay u tartanto xilka madaxtinimo ee maamulkaasi marka la gaaro doorashada bisha agost xildhibaan cabdirashiid maxamed xidig oo ka mid ah xildhibaanada golaha baarlamanka soomaaliya ee iyagu kasoo jeeda deegaanada jubbooyinka ayaa dhowaantan gaaray magaalada kismaayo ee xarunta kumeel gaarka u ah maamulkaasi jubbaland halkaas uu ka sheegay inuu yahay musharax u taagan xilka madaxtinimo ee maamulkaasi doorashada dhici doonta bartamaha sanadani xildhibaan xidig oo iminka kasoo laabtay magaalada kismaayo islamarkaana soo gaaray magaalada caasimada muqdisho ayaa shir jaraayad uu qabtay waxa uu ku faahfaahiyey safarkiisa magaalada kismaayo ee xarinta kumeelgaarka maamulka jubbaland isagoona xusay in safarkiisii magaaladaasi kismaayo ee ku aadanaa inuu muujiyo inuu yahay musharax u taagan xilka madaxtinimo ee maamulkaasi uu guul kusoo dhammaaday
intaa marka laga tago safarkaygu guul ayuu kusoo dhammaaday waxaan kulamo kala duwan la qaatay qaybaha bulshada waxaan kulamo kala duwan la qaatay odayaasha dhaqanka waxaan kulamo kala duwan la qaatay cid kasta oo ay ahayd in aanu kulanno ama ka wada hadalno xaaladaha taagan oo uu ku jiro madaxweynaha hadda talada haya mudane axmed maxamed islaam oo aan filayo inuu ka mid noqon doono ama sida la qiyaasayo murashaxiinta tartami doona waxyaabaha aan ka wada hadallayna waxaa ka mid ah sidii doorashadu habsami ugu socon lahayd sidii bulshadu uga wada qayb qaadan lahayd sidii deganaan iyo amni iyo maxaanku idhaahdaa si dahfurnaana doorashadaasi ugu dhici lahayd lagu tartamo ciddii ilaahay u qoro ay ku guulaysataana ay xilka qabato oo lagula shaqeeyo ciddii maxaanku idhaahdaa weydaana ay kula shaqayso cidda hesha taa ayaanu waxyaabahaanu ka wada hadallay ka mid ahaa run ahaantiina ujeeddada ugu weyn ee aan anigu ka hadlayay waxay ahayd in iyada oo aan colaadi jirin oo dhibaata jirin oo isrixiix jirin dadku midaysan yahay doorashadaa la galo ciddii ku guulaysatana lagula shaqeeyo wax dhibaataa iyo wax maaragtay mushkiladana aanay meeshaasi ka dhicin magaca iyo sharafta jubbalandna la ilaaliyo shacabka jubbalandna rabitaankiisa la ilaaliyo xildhibaanka ayaa sheegay in doorashada madaxtinimo ee maamulkaasi jubbaland ay dooran doonaan ilaa iyo shan iyo toddobaatan xildhibaan kuwaasoo ay tahay siduu yidhi in ergooyinku ay soo xulaan si doorasho xalaala ay uga dhacdo maamulkaasi jubbaland dabcan toddobaatan iyo shan xildhibaan baa wax dooran doonta toddobaatan iyo shantaa xildhibaan waa in ay soo xulaan odayaasha dhaqanku aanay dhicin faragelin meel kale ka timaada ama maamulka ha noqoto ama meel kale ha noqoto in aanay wax faragelina dhicin odayaasha dhaqankana looga baahan yahay inay u soo xulaan baarlamaanka dadkii u matali lahaa shacabka reer jubbaland waana rajaynayaa inay hawshaasi sidaa u dhici doonto waxaa jirta murashaxiin badan aniga keliya ma aha anigoo murashaxa baan ahay taydaan ka hadlaya laakiin murashaxiinta kale waxaan ugu baaqayaa in ay la yimaadaan fikir midaysan oo doorashadaas road mapkeedii iyo qorshayaasheedii iyo qaabkay u socon lahayd minbilow ilaa dhammaad xildhibaan xidig ayaa ugu dambayntii sheegay in magaalada kismaayo oo keliya aanu ku ekaan doonin ee dhowaantan uu gaari doono deegaanada kale ee ka kooban tahay maamulka jubbaland isagoona dhanka kale sheegay inay muhiim tahay in la dedejiyo dhismaha guddiga xuduudaha iyo doorashooyinka taasoo uu sheegay inay muhiim tahay inay ka wada tashtaan madaxda maamulka jubbaland ee iminka talada haysa iyo sidoo kale musharaxiinta doonaysa inay xilka u tartanto doorashadu ma aha maalinta codku dhacayo doorashadu waa broseska broseskaas in la hagaajiyo cid walibana ay ka qayb qaadato broses la og yahay iyo roadmap la wada og yahay oo laysla og yahay oo aan maxaanku idhaahdaa mugdi ku jirin oo cid gaari ayna gaar u samaysanin in miiska la soo saaro oo kaa lagu wada shaqeeyo guddigii doorashada iyo xuduudaha in deg deg loo magacaabo iyadoo laga wada tashanayo oo maamulka maxaanku idhahdaa jubbaland gaar ahaan madaxweynaha hadda talada haya iyo murashaxiintu ay ka wada tashanayaan in guddigaasi la sameeyo ciddii goobjoog ka noqonaysa ama korjoogto ka noqonaysa doorashadana korjoogto ay ka noqoto doorashadaasina ay si xalaalo u dhacdo waxaan rabaa in aan sheego in safarkaygu aanu ku koobnaan doonin magaalada kismaayo caasimadda kumeelgaarka ah ee aan tegi doono intii suuragal ah dowlad goboleedka jubbaland deegaanada ama degmooyinka ama gobollada la tegi doono haddii aan la yidhaahdo shacabka reer jubbaland ayaan ka rabnaa cod oo ay matalayaan xildhibaanadu ka ayaan cod ka rabnaa waxaana rajaynayaa ciddii ku guulaysata in lagula shaqayn doono shirka jaraa'id iyo hadalka ka soo yeeray xildhibaan cabdirashiid xidig ayaa waxa uu imaanayaa kadib markii maalmo ka hor guddiga amniga ee maamulka jubbaland shir jaraa'id ay ku qabteen magaalada kismaayo ay soo saareen qodobo quseeya arrimaha doorashooyinka siduu ku dhawaaqay afyeenka dhanka amniga ee maamulka jubbaland guddiga isagoo ka ambaqaadaya go-aankii hore ee madaxweynaha ee ahaa inay dhacayaan doorashooyinka baarlamaanka iyo madaxweynaha kuna dhacayaan xilligooda sidaas daraaddeed guddigu wuxuu isla qaatay in si weyn loo adkeeyo arrimaha amniga doorashooyinka ka hor iyo xilliga doorashooyinka guddigu wuxuu isla gaaray in nidaamka ololaha doorashooyinka looga dambeeyo guddiga xuduudaha iyo doorashooyinka dowlad goboleedka jubbaland haddaba waxaa cid kasta ka reeban khalqalgelinta amniga iyo olole sharci darro ah inta ka horeysa dhisidda iyo howlgalka guddiga xuduudaha iyo doorashooyinka dowlad goboleedka jubbaland guddigu wuxuu isla qaatay in amniga musharaxiinta ay damaanad qaadayso mas-uulna ka tahay dowlad goboleedka jubbaland islamarkaana aan la ogolaan doonin ilaalo gaar ah fiiro gaar ah musharaxiinta ka imaanayo meel ka baxsan deegaanada dowlad goboleedka jubbaland waa in ay soo wargeliyaan dowlad goboleedka jubbaland si loo sugo amnigooda guddigu wuxuu farayaa dhammaan qeybaha kala duwan ee ciidamada jubbaland inay gutaan waajibaadkooda islamarkaana guddigu wuxuu farayaa dhammaan ciidamada aan ahayn kuwa ku shaqada leh sugidda amniga gudaha magaalooyinka in ay ku ekaadaan xiryahooda si kastaba ay ahaataba lama oga halkay ku dambayn doonto ololahan dhanka doorashada madaxtinimo ee maamulka jubbaland iyadoo la ogyahay in deegaano ka tirsan maamulkaasi jubbaland ay iminka gacanta ku hayaan xarakada shabaab halka degmooyin ka tirsan gobolka gedo ee ka tirsan jubbaland ay iminka ku sugan yihiin siyaasiyiin iyagoo kasoo horjeeda maamulka iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqa madaxweynaha maamulkaasi jubbaland waxaase la dhowri doonaa siday wax u socdaan bilaha soo socda ka hor inta laga gaarayo bisha sideedaad ee sanadani oo loo ballansan yahay in doorashada halka ay ka dhacdo cabdulxafiid cabdisamed wararka s b s muqdisho Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.